إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a in ka badan shan iyo toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday fariisimaha askarta dowladda federaalka ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho iyo shabeellada hoose dagaalka dhana ciidamada kenya ayaa xalay ka dhacay deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose mid ka mid a indheergaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay siyaasiyiinta mar waliba shacabka u sheega beenta dowladda federaalk ah ayaa ku fashilantay inay ardada uga jawaabto su-aalo la xiriira manhajkeeda waxbarasho beesha gaaljecel ayaa nabadoon ku caleema saaratay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka qarax ayaa ka dhacay xarun lagu sameeyo baaruudah oo ku taalla waddanka ruushka madaxweynaha waddanka tuunis ayaa ka badbaaday iskuday dil إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا qofkii marka galax oo yidhaa anigu waxaan naqanayaa baarlamaan xibin baarlamaan iyo qofkii usoo doora iyo qabiilkii waa runtiida intuba islaamnimada wax ka bixin maxaa u daliila ina aladiina irtaduu cala adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum alhuda shaytaanu sawala lahum wa amla lahum dalika biannahum qaluu liladiina karihuu ma nazla allah sanutiicukum fi bacdi alamri wallahu yaclamu asraarahum ama israarahum maanta ninka dhahay marka sharci dejinaan ah iyo ninka dhahay sharci dejilaan uxul ah oo ninkan arrintaas ayaan haddaba rabaa inaan u qoonto in u doorto waa mudan yahee iyo ninka dhahay waa taageersanahay kulligood murtadiin waaye birtaa laga aslaa man badala diinahu faqtuluu qofkii diintiisii bedela oo haddaba maaragtay ay yidhaah sharci dejin aan haddaba rabaa ama ninkaanan sharci dejin u qoondayha yidhaah ama waa runtiis inuu sharcildhibaanyo sharci dejin sameeyahay kulligood gaala waay waana in la dilo ayuu nabigu sala allahu aleyh wasalam qeexay waxay haddaba dadkan waa khawaarij dadkii muslimkahay dilaya ninkii sharci dejin sheegtay ee rabbinimo inuu sheegta macnihiisu ou yahay ninkaas markaa ninkii ku xukumo riddo ee intii tabartiisa aan waxba ka reeban khawaarij ma ah nimankaas nabinimada sheegto riddada lagu xukumay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa maaragtay ah, nebi ilaahay aniguna nebi ilaahay aan u dhihi jiray markaasay markay adaanayaan ashhadu an laa ilaaha ila allah markay yidhaaheen ashhadu anna muxamadan wa musaylimata rasuulallah ay dhihi jireen waa duka jireen waa adaani jireen adaankooda saasoo rasuul allah waxay adaankooda wax kasoo qaad maayo birtaa laga aslay kuwaana adaankooda wax kasoo qaad male salaadooda wax kasoo qaad male nag ayaa laga dhiga in allaala intii barnaamijka ku kacay ama wadaad ha aado amba waran ha ahaado culummada u fatwoonaysoo dhahaysa doorashada ha laga qayb galo ayagay ku xog yihiin maxaa yeelay doorashadu inay bannaantay u sheegayaan in haddaba sharci dejin laga qayb qaatoe dowlad noocaasa la dhiso ninkii qaba asuguna waa ku daran yahay halkaas waa inay ogaadaan waa naqaano rag nagamida rag aan saaxiib ahaa jirna ka mida kulligood dhakada ka saar adinkaa laydin kari wahay koraa laydinla hadlay hoosaa laydinla hadlay haddee waa kanaa marka ku soo dhowaada hadda uu yidhaahdo maalan qofku anugu nimankan quburiyiintaan dhexkagelaa dhexkagelaa shirkigoodan la dhexgelaa saan u toosiyo oon qaladkuuga saxo ma cudurdaarad u haysid waa maya waa gaaloobaad leedihin qofkii gala qubuuri waay baarlamaanka marka wuxuu uga duwan yahay ilaan waa shirkul xukmi waaye qofkii gala mase waxaad dhihi rabtiin doolar badanaa la qaadaa oo saddex kunoo doolara qofka bisha usoo xorohaysa marka maslaxa ku jirtaad rabtiin inaad soo roogsatiin soo maha taas qofaad ku dhagraysiin male in gaalada loo baylihiya maaha wadanka umaadan baylihin haddaad kasoo horjeedlada waa kufri dimuqraatiyadu waa xukmu shacbi lishacbi waxay kasoo horjeedaa in alxukmu ilaa lilah amara an laa tacbudu ilaa iyaah geesaad ka tuma weysa uma baylihin laakiin haddaad iya dhexdooga gasho aad tiraa sheekhayaalaha ku jiree ma sheekhayaalaad ka cilli badantaa la yidhaha muggaas waa muggaad u baylihaysa dhulka oo isag rabaan ka yeelaya adduunku ammaan waay in ammaankaas laga qaybgeliyo oo soomaalida dhibkan iyo rafaadkan iyo meelahan ammaankaas laga qaybgeliyo aa la rabaa been waayo taasu hal xaba kama jirto america haddaba u ugaasad ahayd ciidana waataa iska ooyeysa waataa iska ooyeysaoo cuduradii ciidan ilaahay culimadiis kamid ahoo hergebki ay karoona u bixiyeen aa ku dhaca markaasay maalin walba le'aaya waxna kama qaban karaan afghanistan waa ka baxinayaan soomaaliya waa ka baxin kama bixina nafaahaysa ee dantay shala ka lahayn waa ka leeyihiin haddane waxaa waaye tabaraa ku yar inay uun soo noqdaan ama waa baxnay yidhaaheen dhinac kale ka soo wareegaan waa wixii lagu yaqiin waayo
goosgooskaas waxa uu qayb ka yahay barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta uu marti ku yahay sheekh nuur macalim cabdiraxmaan waxaana looga hadlayaa mowduuc ku saabsan doorashooyinka ay abaabulayaan shisheeyaha iyo lijirayaashooda waa maalinimo jumcaha lix iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan shan iyo toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay xalay dagaal ku qaadeen askarta dowladda federaalk ah ee fariisimaha kula duulaadka magaalada muqdisho wararkaas waxaa isku soo dubaraday oo halkan ka soo jeedinaya maxamed daahir faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qarax loo adeegsaday oo shalay ciidamada kenya lagula beegsaday qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose guutada qaraxyada ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa weerarkan la beegsaday kenyaatiga xilli ay marayeen inta u dhexaysa degmada dhowbley iyo deegaanka taabto oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose inta la xaqiijiyey qaraxa waxaa ku dhintay sideed askari oo ka tirsan kenyaatiga kuwaasu ay ku jireen sarkaal taliyo horin ah iyo mid taliyo unug ah halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale qaraxa waxaa lagu burburiyey gaari gaashaaman oo ay wateen ciidamada kenya ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose ayaa waxaa halakeeyey qaraxyada ay la beegsanayaan ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana uu qaraxan ku soo aadayaa xilli toddobaadyo ka hor qaraxyo kuwan la mid ah askarta kenya lagula beegsaday inta u dhexaysa dhowbley iyo taabto halkaas oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen in ka badan afartan askari oo kenyaati ah dhinaca kale xalayto waxaa weerar ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ciidanka xarakatu shabaabulmujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin hosingow lamana oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi dhinaca kale waxaa xalay la weeraray askarta dowladda federaalka ee ku sugan duleedka muqdisho sida calamada shanta tiir lafoo leh hugunka rasaasta ayaa laga maqlayey goobaha ka baxsan halka lagu dagaalamay ciidamo kale oo ka tirsan shabaabulmujaahidiin ayaa sidoo kale xalay weeraray askarta shisheeya kalkaalka ah ee ku sugan deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose waxaa aad u sii xoogaysanaya weerarada ka dhankaha ciidamada shisheeye iyo la jirayaashooda mid ka mid a indheergaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay siyaasiyiinta mar waliba shacabka soomaaliyeed beenta u sheega faahfaahinta warkan waxaa noo haya caydaruu sabriye nabadoon axmed cismaan cabdi oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed oo waraysi siinaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa si qoto dheer uga hadlay dhibaatada ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool goobaha ay ku sugan yihiin iyaga iyo shisheeyaha waxa uu ka warramay marin habaabinta iyo beenta ay u sheegayaan bulshada soomaaliyeed ee waxmagaradka ah kuwaasoo u sacbatumaya siyaasiyiinta ka socda reer galbeedka ugu horreyn waxa uu soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabaha looga bartay siyaasiyiinta dowladda federaalka ee ku sugan goobaha ay xoogga ku haystaan shisheeyaha nimankaas maantay in la isweydiiyo maba ahaba run may sheegaan mise beenay sheegaan waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan u wada cad midkii koowaad ka soo bilaaw ilaa maantay hal nin oo wuxuu ku dhawaaqa hal dhibic ka fuliyey ma jiro sideedana been waxaan ahaynba jawaanka uguma jiraan allahana beenaalayaal inay yihiin noo sheegay qof kasta oo muslimuna waa ogyahay inay beenaalayaal yihiin munaafiqiin yihiin marka ninka beenaalaha baqaarkiisa waxaan beenahayno ma risaysna runaba kumaba jirta runloobaa la dhihi lahaa marka waxay ummaddu u sheegeenoo dhan waa been sidoo kale waxa uu ka warramay shacabka u sacabatumaya madaxda dowladda federaalka wakhti yar kadibna saxaafadda horteeda ka calaacalaya dadku waa laba qaybood dad waxaan arkaya oo kana hadli karin yar oo isgabinaya waxay qaban karaan baadilka xooggiisana arkaa waa dad yar laakiin dadkaasi dadkan ka daba sacbinaya farmaajo markii lasoo dooranayay jidadka xirayay meel laga mara laga waayo waa dad jawaano baadilka loogu shubo soo diyaarsaday beentaasay ku raaxaystaan ayagaasay rabaan beentay wadaan haddana waa qaylinayaanoo qoray debahay ayagu dabada hayaan ayay isku qabteen markaasay haddana qaylinayaan waxa qaylo ka dhacayo dhibaatana lagu samay leeyihiin ayagaa keenay maahana diidna hadday yidhahaan sooma istaageen nimanku meesha dadku marka ayagaa baadilka raba boqolkiiba siddeetan baadilkii markay ku gubtaanna waa qaylinayaan qorigii dabahayna ayagaa dabada haya ugu dambayntii nabadoon axmed cusmaan ayaa fariin baaq ah u diray shacabka soomaaliyeed ee la dhiban dhibaatada ay ku hayaan shisheeyaha iyo madaxda soomaalida ah ee ku daaban waxaan ugu baaqayaa muddo dheer ah been laydii sheegay waana aragteen maantayna qaatumaa joogtiin waxaan ugu baaqayaa soo xira albaabkaas albaabka xaqa iyo shareecada iyo cadaaladda iyo raalli ahaansho ilaahay ku jiro waa meelaha shareecada ilaahay lagu xukumee imaadoo garab istaaga halkiina adikoo jooga shareecadan qaadana haddaan tidhaahin baadilku afku ka xirmayaa waxaan leeyahay baadilka waad u jeedaan lagamana dhergo waa sii taagan yahay adinkana jawaankiina weli waa furan yahay afka ka xidha xarigga waxaan ku xidha baadilka ka soo hara shareecada qaata ama adinkoo halkooda jooga qaata ama ka soo tago wilaayaadka imaada siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka ayaa ku caanbaxay waxaysdabamarin iyo musuq maasuq baahsan oo hareeyey laamaha kala duwan ee dowladda federaalka waxaana hadda muuqanaysa in shacabka soomaaliyeed ay ku baraarugeen dhibaatada shisheeyaha iyo madaxda soomaalida ah ee ku olaga ah dowladda federaalka ayaa ku fashilantay inay ardada uga jawaabto su-aale la xiriira manhajkeeda waxbarasho warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali dowladda federaalka ahu waxay leedahay manhaj waxbarasho oo laga soo minguuriyey midka shisheeye waxayna sanad weliba xerada ka saartaa kumanaan arday kuwaas oo badankood calmaaniyiin noqda waxaa lagu ababiyaa amaba lagu barbaariyaa dariiqa baadiyaynta oo loogu sheego in uu yahay mid toosan kani waa dhabaha lagu dhigo da'yarta ku nool caalamka islaamka badankoodna waxaa ka soo duxa sunta laabta loogu shubay waana midda keentay in la arko waana midda keentay in la arko niman sheeganaya aqoon-yahano oo diinta islaamka colla ah la yaab ma lahan haddii maamulkani sannado kadib uu soo saaro in muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya aanay soomaalidu lahayn oo dadyow kale ay leeyihiin waxaana taa u daliishanayaa in iminkaba badda soomaaliya qayb ka mid ah uu inkirsan yahay in soomaalidu leedahay waxaa la beddelay manhajkii hore ee waxbarashada ee soomaaliya kaas oo ay ku caddeed in dhirirka badda soomaaliya uu gaarayo saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex waxaa lagu qoray in badda soomaaliya dhirirkeedu intaa uu ka yaryahay tani waxay muujinaysaa in badda qayb ka mida la xaraashay ardayda qaarkood waxa uu cuntami waayey waxa loo sheegayo waxayna aaminsan yihiin in maamulkani ugu yaraan qaa'inun waddan yahay oo shisheeya majaraha u hayo hase ahaatee hase ahaatee waxaa badan ardayda aan baraarugsanayn kulan dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ayay ardaydu ku weydiiyeen su'aalo dhowr ah laakiin kama jawaabin wasiirka waxaa weydiinayaa waxbarashada buuggeena juqraafiga waxaa ku qoran xeebta soomaaliya inay tahay dhirirkeeda laba kun iyo siddeed boqol iyo waxsaas galaaska saddex fasalka afraadna waxaa ku soo bartay inuu ahay saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex ayaa ku soo bartay anoo imtixaanka qaranka ku jiro haddii aa arko oo lii dhaho sheeg xeebta soomaaliya waa imisa ma foonfoorka waxaa ku bartaa sheegaa mise waxaan sheegaa wixii aa ku bartay fasalkii saddexaad inta badan daruusta ardaydu waxay ku baxdaa luuqadda ingiriiska waxaana aad loola dagaalamay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga tani waxay keenaysaa in ardaygu aaqarka xiriir la yeesho shaqana u doonta cidda uu tacliinteeda qaatay afkeedana garanayo waa dad loo diyaarinayo in ay shisheeye addoommo u noqdaan laakiin badankood ma oga doodoodu waxay ku eg tahay meel dhow oo ah in af shisheeye fahankiisu ku adag yahay waxaa kaloo caqabad aanahne oo aan ka codsanaynaa wasiirka kolley anaga waa baxnay foonfoorada naga dambeeyana in loo sameeyo luuqaddeena waa luuqad soomaali ee waxaa ku hadalna waa soomaali meeshaa joognana waa soomaali haddii noola keenay ingiliish waxaa qaadanaa labiyo toban maado labiyo tobanka maado laba maado waa carabi hal maado waa soomaali inta kale waa ingiliish sidee ku sidee ku baasi karnaa marka luuqadaan u dhalayn afaalahayni aflagaadee kaa keentaa soomaali ku dhahdeen mudane wasiire sidee ku baranaa af qalaad anagoo joogna dalkeena aanu u bixin dibadda waxaa la helayaa ardayda qaarkood oo jeclaa lahaa in tacliin islaami ah lagu soo daro daruusta la dhigayo laakiin warkooda cidna dheg uma dhigto maamulka hoggaanka hayana diyaar uma ahan in uu cabashadooda uu wax ka qabto sababtoo ah waxa uu heestaa daruus kale oo shisheeyu u soo dhiibay in uu meel mariyana laga sugayo xataa haddii noogu soo dari lahay maadooyin diini ah sida tafsiirka axaadiista rasuulka waa ku qanci lahayn ma qaadana hal maado oo waxaa qaadanaa oo tarbiya ah waxaan codsan lahaa in ardayda naga dambeys koley anaga waa tagna ardayda naga dambeys in loogu soo daro maadooyin diinta ku saabsan si aa u horumarno naadigaa midig ku qabane diintaa bidix ku qabane sidee loo guulaystaa sidee kaalin loo istaagaa sanadkii tegay imtixaan dalka ka dhacay inta badan ardaydu way dhaceen sida ay sheegtay dowladda federaalku laakiin waxaan maqlay xog la xiriirta in imtixaamka badankiis aan la sixin natiijada la shaaciyey amaba la soo dhejiyeyna ay ahayd mid uun qiyaas ah waxaa kale oo jiray musuq maasuq baahsan arday iyo waalidiin badan ayaana inkaaray dowladda federaalka ah arday markii fasalka ay joogaan kaalimaha hore geli jiray ayaa imtixaamka kama dambaysta ahay ku dhacay taasi waxay dhalisay su'aalo aanay madaxda dowladda federaalka ahi ka jawaabi karin ardayaa dhacaya asigoo iskuulka ka galay kaalinta koowaad misna markuu galo imtixaanka waxaa leeyahay wuu dhacay siduu ku dhacay iskuulkaba kaalinuu ka galayay waa su'aal ardaydu waxa ay ka mid yihiin bulshada soomaaliyeed ee afduuban laakiin inta xaqiiqada fahansano way yar tahay waxaana la gudboon in ay baraarugaan oo ay dhabbaha habawga ka leexdaan midka saxanna cagta saaraan beesha gaaljecel ayaa nabadoon ku caleyma saaratay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cali aadan bismillaahi awal aakhirow kaama boodaay bisinkiyo cirkaba buura bureey badda buurjibaa laha dhigow kaama boodaay munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay nabadoon cusub ku dooranaysay beesha gaaljecel qaybteeda degta jubbooyinka ayaa waxay ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay martisharaf kala duwan iyadoona halkaasi lagu caleemo saaray nabadoonka cusub oo lagu magacaabo haaruun macalin nuur afhayeenka nuqabada jubbooyinka cabdi shiilow ayaa beesha ugu baaqay inay garab istaagaan nabadoonka cusub ee beesha dowratay waxaan inka rabnaa sida aad noogu keenteen oo aad maanta ugu faraxsan tihiin caleemasaarkiisa oo aydan u kala harin rag iyo dumar iyo culummo iyo waayeel iyo wiil umaydan kala harin maanta waxaa la rabaa la shaqayntiisa inaydan u kala harin oo aad taakulaysaan ugu kaalmaysaan howlihiisii oo dhan waa laga fariisiyey bal hadda ogaada nabadoonka shakhsi hadduu ganacsan hayay hadduu ari raacan hayay hadduu geel raacan hayay hadduu loo raacan hayay hadduu beel raacan beer falan waa laga jilbixiray waa laga ka jilbixiran yahay maanta wixii ka bilowda waxaa weeye hawsha qabiilka ayuu la u gooni noqonayaa marka waxaa laynka rabaa insha allah allah idan barakeeyo oon inka codsanaynaa in kulana dardaarmaynaa in aad muxuu ahaaye ka shaqaysiisaan oo aad garab qabataan sidoo kale munaasabadda waxaa laga soo jeediyey tix gabay ah arbixiye bugdhaba boonta waa baraka daran tahay baroonteeda beri kama dhacaan bii ahaan waa boocu laga gooye aabbaanay kuu sheegay harbaytullaahi boqor xaqeed been ma sheegaan adduunyada bilnaan waag barye laguma baashaala baytullaahi boqor xaqeed been ma sheegaan alla doortaan dhihi lahaay boqoraa la saarti buuge boqoraa la saarti buuge bacaawkuuma soo barseeye boqorkii la saari buuge ee bacaaw kuuma soo barseeye ee bacaaw kuuma soo barseeye
nabadoon haaruun macalin nuur oo ah nabadoonka cusub oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa ballan qaaday inuu beesha ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka ardas ilaahay buu idmahaya anigu nabadoonnimada oos ninka walaalkay u weydi waa qaad aan qaatan muxume hadda nin oo hadas alla ku idmahay nabadoonnimo doonaayo maan dhahayn maxaa yeele tolkayga unbaa meelan ka maran waay mas-uulkana siis yahay waad ogtihiin inaas culays yahay ammaane is yahay hadas alla ku idmahayo ugu soo good inaas ahayn adduunyada aanqarada xisaab ay taal oo lagu weydinaa maalinkaad labaatan jir dhaheed iyo maalinkaad hadda ilaahay konton jir dhaheed waxaad soo martay ilaahay kuwalba xisaabtama maantana waxaa lii dhiibay wax ani aan qaadi karin oo culays aha luqunta la ibsaaray maadaama dadka walaalahay aan soo ajiibay waxaan rabaa waxa liigu doortay adiga waa yaqaanaa maxaa yeelay nin aan la ka saynin maba la dooranayo kulli xibin unbaa liigu doortay xibinta liigu doortayna kulli daacada liigu doortay haddis ilaahay kuu idmahay daacadana haddis ilaahay kuu idmahayo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka inaan idinku dhaqa diyaar umtiin gaalyacad anina waa idinka ajiibi haddis ilaahay kuu idmahay ugu dambeyn waxaa nabadoonka cusub lagu wareejiyey hadiyado ay ka mid yihiin kitaabka qur-aanka kariimka ah raayada towxiidka iyo qore ak forty seven ah waxaan rabnaa insha allahu tacaala nabadoonka inaan ku wareejino kitaabka qur-aanka ee kariimka waxaan kaloon ku wareejinaynaa insha allahu tacaala nabadoonka raayatu tawxiid waxaan ku wareejinaynaa qorigii lagu difaaci lahaa kitaabku wuxuu u baahan yahay in la difaaco raayatu tawxiidna waxay u baahan tahay in la difaaco qoriga la'aanteedna ma soconayaan waxaan ku wareejinay markaa qorigii lagu difaaci lahaa kitaabka qur-aanka iyo raayada tawxiidka insha allahu tacaala waxaan kaloon ku wareejinaynaa nabadoonka nabadoon haaruun macallin gaadhigii uu u shaqayn lahaa booshna waan ku wareejinay insha allahu tacaala waa booshkiisna qoriga lagu difaaci lahaa qori boosh la'aan waxba maaha waxaa kaloon ku wareejinaynaa insha allahu tacaala nabadoonka gaadhigii uu ugu khidmayn lahaa beesha furihiisii baan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala nabadda waxaan kugula dardaarmaynaa beeshaadaas inaad kitaabka qur-aanka iyo sharciga islaamka inaad beeshaada ku maamusho ood ku hagto qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa doorta nabadoonno iyo ugaasi ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka qarax ayaa ka dhacay xarun lagu sameeyo baaruud ah oo ku taalla waddanka ruushka sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed amiin qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay xarun lagu sameeyo baaruudda oo ku taalla magaalada biram ee waddanka ruushka ugu yaraan saddex ruux ayaa ku dhaawacmay qaraxan ka dhacay xarunta lagu sameeyo baaruudda ee ku taala waddanka ruushka bayaan ay soo saartay wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in kooxaha gurmadka degdega iyo gawaarida debdemiska loo diray xarunta kuwaas oo ay wasaaraddu sheegtay in ugu dambeyntii ay ku guulaysteen in ay demiyaan dabka sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in saddexda ruux ee ku dhaawacmay qaraxan loo qaaday isbitalka lana baarayo sababta rasmiga ah ee ka dambeysay qaraxan waddanka ruushka ayaa sidan oo kale marar badan waxaa ka dhacay qaraxyo noocan oo kale ah oo ay dadku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa xusid mudan in sidan oo kale qarax uu kaga dhacay xarun lagu sameeyo waxyaabaha ay carruurta ku ciyaaraan oo ku taalla isla waddanka ruushka madaxweynaha dalka tuunis ayaa ka badbaaday fal la doonayay in lagu dilo sida warkan uu ku eegayo waryaheena maxamed ciise xilli waddanka tuunis ee ka socdaan dibadbaxyo ka dhan ah xukuumadda waddankaasi ayaa waxaa qalqal amni soo wajahay xarunta madaxtooyada ee loogu arrimiyo waddanka tuunis kartuun ay ku jirto maado laga shakiyey ayaa waxaa laga dhexelay xarunta madaxtooyada dalka tuunis sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay madaxweynaha dalka tuunis iyadoona lagu sheegay in madaxweynaha uu badqabo warar ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka tuunis uu ka badbaadiyey iskuday dil lagu doonayay in lagu sameeyo waxaa lagu soo waramayaa in kartuunka lagu soo riday hanaanka boostada la geeyey xafiiska madaxweynaha ee dalka tuunis war ka soo baxay xukuumadda tuunis ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu gacantiisa ku taaban kartuunka laga shakiyey islamarkaana uu caafimaad qabo sidoo kale madaxweynaha aljeeriya oo ku sugan waddanka jarmalka ayaa sheegay in uu xiriir la sameeyey dhigiisa tuunis uuna u xaqiijiyey in uu ka badbaadiyey iskuday lagu sameyn lahaa kartuunka ayaa lagu soo dhex qariyey maado sun ah oo la doonayay in lagu dilo madaxweynaha dalka tuunis sida ay sheegtay warbaahinta waddankaas iyadoona saraakiisha sirdoonka ee dowladda sheegeen in ay baaritaano ku hayaan gudaha kartuunka iyo cidda soo dirtay intuba warkii subax oo aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan xilligan waa naga intaa